Gudoomiyaha gobolka hiiraan cabdulaahi axmed macalin sufurow ayaa sheegay in ay howlgeliyeen saddex doomood oo hay-adda d r c sanad kahor ku wareejisay wasaaradda gargaarka hirshabelle isla markaana loogu talagalay in lagu caawiyo dadka ku go'doomay deegaanada hoos yimaada beledweyne iyo xaafadaha magaalada xubno ka mid ah maamulka gobolka hiiraan uu horkacayo gudoomiyaha gobolka hiiraan cabdulaahi axmed macalin sufurow ayaa booqday deegaanada kabxalley deefow qooqane iyo bacaad iyagoo u kuurgalayay xaaladaha deegaanadaasi cabdulaahi axmed macalin sufurow gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa ka warbixiyay doomanka ay howlgeliyeen isagoo hay-adaha ugu baaqay in ay kaalitooda qaataan doontan oo ah saddexdii doomood oo hay-adda d r c sanad ka hor ay ku wareejisay hay-adda wasaaradda gargaarka waagaasna ka qayb qaatay gurmadkii loo samaynayay dadkii fatahaaddu ay ku dhufatay falilah alxamdu hay-addii waxay diyaar u tahay mar labaad inay howlgeliso doomankii iyo wasaaraddii wasaaraddii gargaarka annagoo maamulkiina aan goobjoog ka nahay waxaan taagannahay webiga bartankiisii doontaani waa doontii saddexdii doomood mid ka mid ah ayaan galabta ilaahay noo suurtogeliyey inaan ku soo dayno webiga ayadoo ujeedku yahay dadka waqooyiga beledweyne ilaa iyo kabxanley deefow qooqane bacaad iyo wixii xagga ka soo xiga dadka ku dhibaataysan in wixii gargaara ama loogu geeyo ama gargaar loogu fidiyo biyahaani waa biyo aan wixii la arki jiray aan qor aan aan aan aan la mid ahayn oo zaa'id ah oo ka badan waa kuwii aan filaynay oon muddo dhowr bilood ka hor loo degay loo sidii loo yarayn lahaa khasaarahooda hay-adaha samafalka maamulka iyo hay-adda gargaarkuba ay u diyaargaroobeen falilah alxamdu biyo xooggoodii annaga waxayna soo gaareen xalay toole dadka magaalada beledweyne gudihiisa aad baa loo diyaariyey waa la mobilaysargareeyey hay-adaha samafalka iyo maamulka waxaa ilaahay nagu guulay inaan dadka intooda badan boqolkiiba sagaashan aan magaalada ka saarna xaafadaheeda meelihii loogu talagalayna dadka ay haddeertaan si nabada ku tageen inta harta dadkanina waxaan rajaynaa rabbiga subxaana wa tacaala inuu nagu guuleeyo inaan ka saarna biyaha annagoo kaalmaysanaynaa hay-adaha ee samafalka iyo maamulka iyo dadka kale ee insha allahu arrintaas inay galab ka geystaan aan rabno markaan u soo noqdo doontan oon hadda galabta ku soo fasaxnay biyaha magaalada biyaha webiga waxay ka shaqayn doontaa buundaliiqliqato ilaa iyo kabxanley dadka labada dhan ku dhibaataysan oo u baahan gargaar ayaan maarata insha allah ugu talagalnay dooman kale oo saddexana insha allah ayaguna way ku jiraan marka doontan waxaan rabnaa dhammaan hay-adaha samafalka iyo inta maaragtay u saaxiibkaa inay dadka wax taraan oo ka damqanaya dhibaatada dhacday doontii waa tanaa in dadka wax lagu gaarsiiyo ayaan maarata ugu baaqaynaa ayaan u soo jeedinaynaa hay-adaha samafalka dhammaantood hadday tahay cunto hadday tahay daawo sidii ambalaaskii sidii mataqaanaa baabuurkii si kasta oo doontaan in dadku isticmaalaan oo baahidii lagu daboolol rabo ayay diyaar u tahay hadalka gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa ku soo aadaya xilli webiga shabeelle uu ku fatahay deegaano ka mid ah gobolka hiiraan iyadoo oo qaar ka mid ah xaafadaha magaalada beledweyne ay ku bilowdeen biyaha